gabayga kale dardaarankii waagii uu ka hadlayey ee diyaaradu rusheeyeen ee dhibaatada badanu daraawiishka hadhay iyo markii dambe oo furuquu dadkii ku dhacay oo dadka siyaasadaasu ay jebisayo iyagoo daraawiishtu iska jabhadayn lahaa ayaa waxaa la yidhi ingiriiskaasun riday oo daacuunkii iyo fantadii dadka ku dhacday ayaa sidaa loo markaasuu dadkii kala yaacay markaasuu gabaygan tiriyo niman baa yidhi baldaayay waa lagu digtaa dul hadduu kuu darraan jire baldaayay wadaadkii wakaa sii dabayshaday markaasuu gabaygan tiriyo wuxuu idhi min daroof leh aqal dahyo weyn dadab la heedaamay derme iyo furaash lagu gamiya daalam iyo googo anigoo waxaan doonayaba derajaday hayst iyo duni wixii nagaga lumay dararka ceeldheer dab wax gubi dayuurado kufrigu nugu dulgowrus dumuq sumaca degalkan ka kacay dahab wixii yiin dakhal jabay wixii daar burburay ama bakhaar duugi didibtii bannaanayd wixii dad iyo maal jiif diric iyo waxay sheekh dileen ama duq waayeen maxajaba daboolaa wixii gaalku duquley dabatoobka iyo dor wuxuu dareeya caadkiis loo durdura wixii zeeble geelna laga sii daayay dirawgii qabsaday reerka yaga dalaanka ciigaar dulku neeflakaan soo hormara duulaanka oo geys danla'aanta ay nugu faleen darab nijaaseedku doonyaha jamaalka ah haddii dakhalka loo laabo marunbaa dabaylaha galaa koru dandaanshaan oo doofaaradii ku jiray daraxu canshaay dabra cudura duumi iyo furuq waxa dadkii xaaq annagu diidi mayno mar baa daaye noo wacay ninkii tiisa loo daynayaa ay ugu diirsaday kolna haddaan cid laga daynahayn mawdka dabatiisa kuwa haatan nugu diganayo dan iyo ceeshii dankaraarigii nagu dhiciyo webi dabaashiis inkastoy dalleel naga dhigeen duxna nugu cayma dufulaaladii naga hadhow dan iyo ceeshiin doodna waxaanu leeyahay dadkeeda hadalka dayn waay nimayow damiidnimada waa lagu dulloobaa dadku wuxuu jeclaystaan waxaan duxi ka raacayn dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka malihid anigaa ku yidhi dooro weynaa daliilkii rasuulkii anaa doonayoo helay anaa diiday maantuu lahaa deeqanigahoy diintayda anigaan ku gadan dabaqe naareed anaan labada daarootan hore darajad moodayn markay duusha gaalada anaan daabadda u rarin goortay dareeraan anaan diiradda u qaban anigaan dariiqiya waddada dowga sii marin doofaarka eyga anaan darajadaynayn faranjiga dariiskale anaan daarihiis gelin anigaan dariiqada alle iyo diinta caasiin sida daxurka iyo door anaan duudxamaal noqon daarood ismaaciil ma oga dowga loo qoday waa waxaa daya yidhi markaan dowga sii maray waa waxa durbaantumay intuu soo dabaaldegay dadoo maqal dabuubtaan ku yidhi ama dan ha u yeela ama dhaha daruuriyabi jire doxorka yeelkiis nin ragay dardaaran u tahe duqon ha moogaado dow lagama hela gaal haddaad daawo dhigataan waa idindagayaa kufriga aad u dabcaysaan dirhamku idiin qubahayaa dib u gudaysaan marka hore dabku idinka dhigi dumar sidiisii marka xigana daabaqad ayuu idin dareensiin marka xiga dalku idinku oran duunyo dhaafsade marka xiga dushuu idinka raran sida dameeraad dillaalla waxaad helaysaan intaan dunida joogaan mar haddaan dushii adar iyo imay dacal dhaaf maxaad igaga digataan barruusiin la soo degi taasna halkaas ayuu ku gaabiyey